إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصار إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii taysiiru lwusuul ilaa qawaacid lusuul xukunka wadciga ayaan ku dhex jirnay gaar ahaanna shardigaan ku jirnay waxaanse rabaa inaan baraarujiyo darsigii hore oo aan shala akhrinay kii ka sii horreeyey markaan akhrinayna masaladii ku saabsaneed mubaaxa masaladii mubaaxa ku saabsaneeda muctasiladu ay yidhaahdeen ibaaxadu xukun sharciya ma ahan matniga oo wa cinda alqaadi wabni xaamid wabni xaamid tarjamadiisa kelimad qalad ahaa ku jirtay markaan aqrinaayey oo ah inuu yahay ardagii abuyacla kelmadaasaa ku jirta waana qaladee asagaa shiikiioo qaadiga ardagiiya waaya waxaan ku dhex jirnay marka shardiga sharxiisa shardiga luqadiisii waa soo sheegnay tacriifkiisiina waa soo sheegnay xagga aqsaam ahaanna dhowr goora la qaybiyaho ilaa saddex goora la qaybiyaahe waxaan sheegnay marka koowaad in loo qaybiyo shardu lxukmi wa shardu lcilla waxaan ku daraynaa mar kale waxaa loo qaybiyaa shardulwujuub wa shardu sixa taas bal korkaan uga daraynaa shardulwujuub wa shardu sixa waxa loo qaybinaana waa mid wuxuu yahay waa shardulxukumka bis shardulcillu kuma jiro shardulxukunka ee keligiis laba loo sii qaybina markii koowaad shardulcilla iyo shardulxukuna loo qaybiya soo ma ahan shardulxukun aa laba loo sii qaybiyaa wuxuu kale yahay shardulwujuub wa shardu sixa tusaale xajka shardu sixa waxa u ah islaamnimada shardulwujuubna istidaacadaa u ah haddii qofka uusan istidaaco lahayn xajku waajib kuma ahan shardulwujuub lama helin laakiin istidaacadu shardu sixa maaha oo adoon waxba haysan haddii qof muslimu kugu tafadulo oo uu kaa bixiyo oo xajkii sidaas aad ku tagto waa ka ansaxa waa ka ansaxa xataa buluuq isaga shardi uma ahan shardu sixa uma ahan xaj buluuqu uma ahan waxa weeyaan caqligu uma ahan saqiirka sabiga ahee xala dhashay haddii la xajisiiyo xaj waa ka ansaxa ilaa xajatulislaam inaysan uga dhacayn marka laga reebo laakiin xaj ahaan waa ka ansaxa xaj sunnahay u noqonayn adoo weyn oo qaangaara oo faqiirahoon istidaaco lahayn haddii qof kugu tafadulo amase waxa weyn adoon istidaaco lahayn dee meeshiia uu si kuugu dhowaatay waa siyaad isku dhibtay waa tagtay haddii aad xajido xajkii waana kaa ansaxa xajatulislaamkii waajibkaana waa kaa rida adoon istidaaco lahayn haddii ilaahay ku geeyo oo maalan qofkaa kaa dhiibay marka ansixidda waxa uu shardi u ah islaamnimo hadduusan qofku muslim ahayn ka ansixi maa xajku ma ka ansaxayo hadduu gaaliyo laakiin istidaacadu waa maxay waa shardulwujuub haddaadan istidaaco lahayn kugu waajibi maa xajku marka shardu sixa iyo shardulwujuubna sidaasoo kale ayay kale yihiin sidaasoo kale ayay kale yihiin sekadii shardulwujuubkeedii waxbaan ka soo sheegnay waxbaan ka soo sheegnay marka xajkaasaan ku tusaalaynaynaa waxa weyaan shardulwujuub waa islaamnimada shardu sixana waxaan rabaa shardulwujuub waa istidaacada waa bilcagsaan ka dhigay shardulwujuub waa istidaacada shardu sixana waa islaamnimada kaas marka waxaa sidaas loo qabiya dhammaan waa shardiga xukunka ku xirnaa oo xukunkan xajka inuu ansaxo waxaa ku xidhan islaamnimada xukunka wujuubka inuu yimaadana waxaa ku xidhan istidaacada ku xidhan marka labadaba waxa aan u qaybinay waa shardulxukunkii ka soco haddana mar saddexaad ayaa shardigii si guud loo qaybinaa shardigii ayaa si guud loo qaybina wa huwa shardigu caqliyun waa mid caqli loo nisbeeyey wadaalika mihaalkii kal xayaati waa noloshoo kale lilcilmi xaalay u sugnaatay xayaatadu waxay shardi u tahay cilmiga qofkii oon xayi ahayn cilmi lama bari karo qofkii oo meyd ah cilmiyaa la bari karaa shardigaas marka caqligaana lagu ogaanaaba caqliga lagu ogaanaa qof kasta caqligiisa wuxuu og yahay qofka cilmi la barayo waa shardi inuu xayiya laakiin qofkiio meyda miyaa wax la bari karaa marka caqligaa lagu ogaaday shardi caqligaha la yidhaahdaa wadaalika mitaalkii kal xayaati waa noloshoo kale lilcilmi xaalay u sugnaatay waluqawiyun iyo shardi luqawi ah wadaalika mitaalkiina kal muqtarini waa midka la xiriirsadoo kale bixuruufi xuruufi shardi shardiga xuruuftiisii in waman wamaa wamahma waidma waayu wamata waayaana waanna waayaana wa kayfa ma adugu adawaatu shardiga aad tiqiinoo in ay u horreeday waa kaas waxaa la ydhaha shardi luqawiya waa adawaadka aad tiqiinay oo in ay ugu horreeday ee u qaybsami jiray jaazima iyo kayru jaazima kuwaas waxaa la yidhaahdaa shardi luqawiya oo haddii uu ninku yidhaahdo waxa weeyaan in dakhalti daara fa anti daaliqu in dakhalti addaara xaaskiisuu yidhi in dakhalti daara fa anti daaliqu hadaad guriga gasho waa furanta hadday gasho gabadhii waa furmayd shardi luqawiyaha la yidhaahdaa shardi luqawiya ayaa la yidhahdaa daruuriyuna u yahow waa muhiim ayuu u yahay xagga fahamka laftirkeeda fannigan wa sharciyun wa shardun sharciyun iyo shardi oo sharciga loo nisbeeyey shardiga saddexaad waa shardi sharciya waana midkaan sharxaynay shaloo dhan oo aan mar u qaybinay shardulcilla iyo shardulxubur oo haddana hadda darsigeennan u qaybinay shardu sixa iyo shardulwujuub waa shardiga sharciga kaas wadaalika mihaalkii ka daaharati daaharadii oo kale weeye lisalaati salaadda xaalay u sugnaatay salaadda dahaaradu shardiyay u tahay waana shardu sixa ee shardulwujuub maaha dadan xataa dahaaro qadaan salaaddu waajib iskaga ka ahaaneen laakiin inay kaa ansaxdo waxaa shardi waa inaad daahir noqoto marka dahaaradu waa shardun lisalaa shardigaasuna waa shardu sixa ee sharduljuub maaha shardi afraadaa lagu daraho qismi afraad oo shardi caadi la yidhaahdo caadiyun wa caadiyun shardi caadi ah ka sulami fa innahu shardun lilwusuuli ila almakaani almurtafic meel kale haddaad rabto inaad gaarto shardi waxa waa jaranjar jaranjarlaan ma gaari kartid jaranjartu nuucay rabta ha noqoto ha noqoto dhagax dhisan ha noqoto bir samaysan ha noqoto alwaax laysku dhejiyey in qof kor kuu qaado qof kalena kusii qaado ha noqoto waa isla jaranjar wixiiba marka wa caadiyun iyo shardi caadi ah ka sullami fa innahu shardun lilwusuuli ila almakaani almurtafic marka afartaasaa shuruudda loo qaybiyaa shardiga aan marka markii koowaad u qaybinay shardulxukmi iyo shardulcilla kadibna shardulxukmigii aan usii qaybaynaa shardulwujuub iyo shardusixa waa shardiga sharciga ah shardiga oo sharciga weeye walmaanic shardina intaasaan kaga gudubnay walmaanicu maanicu cagsuhu cagsu shardi shardiga cagsigiis weeye shardigiiyu cagsi u yahay wa huwa maanicu maa kii weeye yatawaqafu uu ku xidhan yahay asababu sababka aw ilxukmu ama xukunka calaa cadamihi shaygaas la weyntiisa uu ku xidhan yahay fa maanicu sababi sababka midka diida ka dayni daynkii oo kale weeye maca milki nisaabi nisaab milkintiisaoo kale la jirkeeda xaalu ahaaday wa maanicu lxukmi xukunka midka diida wa huwa alwasfu waa wasfiga almunaasibu munaasibka u ah linaqiidi alxukmi xukunka lidkiis xukunka mid ka soo horjeeda wadaalika mihaalkii kalmacsiyati waa macsiyadii oo kale bisafari bisababi safari safarka sababtiis allah lagu caasiyey safarka macsida almunaafii ee anfinaya litarkiisi ruqsaysi halkaana waxaan ka gelaynaa maanic maanicu luquu leeyahay istilaaxna waa leeyahay aqsaamna waa leeyahay maanica maanica luqada waxaa lagu yidhaahdaa alxaa'ilu bayna shaycayni laba shay waxa kala dhex galaa la yidhahdaa ama alxaajizu bayna shaycayni waa isku mide alxaa'ilu midka kala teeda bayna shay-ayni waxaa la yidhaahdaa maanic laba shay waxa u dhexeeya maxaa yaele labadaas shay ayuu kala celinaya maanicaa la yidhahdaa alxaa'il bayna shay-ayn istilaax ahaan waxaa la yidhaahdaa maa yalzamu min wujuudihi alcadamu walaa yalzamu min cadamihi wujuudun walaa cadamun lidaatihi kalxaydi waxaa la yidhaha maa yalzamu waa wax uu ka laasimayo min wujuudi asaga la helidiisa alcadamu weyn waa shay haddii la helo la weynayo shaygu maanica u ahaa tusaale xaydkiioo kale haddii xaydkii la helo salaad lama heli karo waa la weyna xayd gabadhii hadday qabto waxaa ka laasimaya inaan salaadu ansaxayn oon salaad la heli karin salaad sharci ah marka haddii la helo weynaa ka dhalata weynaa ka dhalata maa yalzamu min wujuudihi waa wax jiritaankiisa iyo helidiisa uu ka laasimaya alcadamu weyn walaa yalzamu min cadamihi weyntiisana aysan ka laasimayn wujuudun heritaan haddii la waayo maanica in shaygii uu diidaayo la helay ka dhalanno oo maalan gabadhii haddaysan caado qabin oy daahir tahay caladuul salaaddii waa la helay miya kama dhalanayso inay tukataana waa dhacda inaysan tukanna waa dhacdo inay tukataa oo dumar badanaan salaadaba tukan iyagoo daahira soomaa iyagoo daahira dumaraanba tukanba oo iska daaya sida raggaba gabalaysan u tukan marka salaaddii waa maqanta marka haddii la waayo maanica shaygii uu maanica ku ahaa in la helay ka dhalanay haddii la waayo in la helaana waa dhacdaa in la waayana waa dhacdaa gabadhii markay daahir noqoto caadadii la waayo salaadu ka dhalame ee salaaddii in la helaana way dhici kartaa gabadhii tukato inaysan tukano ilahay caasidaana waa dhacda in salaaddii si kale u maqnaataana waa dhacdaahoo waqtigaa waqti nahyi ah oo waaba bacdalcasir oo kale salaad ma la tukan karaba intuba waa dhici kartaa marka maa yalzamu min wujuudihi alwujuud walaa yalzamu min cadamihi wujuudu walaa cadamun lidaati fiil haddii la waayo maanica shaygii uu mancinaayey weynta la waayey in maanicaas maqan dartiis loo waayeyna ma ka dhalanaydo haddii la waayo maanica maalan gabadhii waa laga waayey caadadii waa ka maqanta salaaddii waa ay maqanta ma aysan tukan salaadu xaaladaas uma maqna maanica maqan darteed salaaddu ma waxay markaas u maqan tahay liajli cadam ilxayd miyay u maqanta gabadhaan xaydkii laga waayey saasay isula tukalada miyaa laleeyahy sabab kaley u maqnaa kartaahe maanica maqandartiis u maqnaama markaas marka maanic waa saas haddii la helo waxaa ka dhalanayda cadab oo haddii xayd la helo salaad waa la waayo haddii la waayona oo xaydkii la waayo ka dhalanayda salaad waa la helo ee salaadda inaan la helina dhici karta in la helaana waa dhacda haddii la waayo salaadaasna xaydka dartiis uma ay maqna ee sabab kale u maqan kaasna waa maanic tan uu ku miaaliyeyna aan ku miaalino fuqahada xanaabilada waxay qabaan waa qowl xanaabiladu ku miaaliye maadaamu naxambeliyaya waxay qabaan qofka hadduu milkiyo nisaab maal nisaab dhan ayuu milkiye daynna waa lagu leeyay hadduu daynka bixiyo maalka inta u soo harayda nisaab waa ka yaraana hadduu daynka bixiyo maalka u soo hara nisaab waa ka yaraana waxay leeyiin qofka saka waajibkuma ah qofka nuucaasa saka laguma leh ay leedahay xanaabiladu maahan culummado dham inay leedahay washanu laa yuctaradu lmihaalu id qad kafa alfardu walixtimaal miaalka masale u masaailka ka mid a wax layskaga tusaalaystaa ee maahan masaladu inay raajix tahay kaliya wax looguma tusaaleeyo marka waxay leeyihiin daynku waa maanicu wujuubi sakaa haddii qofkan dayn lagu leeyahay laakiin shardiga fiir ay sheegayaan daynka hadduu ka jaro maalkiisa hantida u soo haraydaan nisaab haddaysan dhammayn hadday nisaab dhan tahay dayn baa lagu lahaa waa lagu leeyay sakaday leeyihi laakiin haddii daynta uu ka jaro inta u soo haraydaa haddaysan nisaabkii saka ku waajibi jiray dhammayn saka laguma lahay leeyi marka maanic muxuu ku yahay hadda daynku wuxuu maanic ku yahay lita'hiiri sabab sababka inuu ta'hiir yeesho qofka aanu milki waa helayoo nisaab waa milkiyey maalan nisaab waa milkiyey sakadiina waajibkuma aha sababtiina waa la hayaa ilaa maxay ahayd sababu wujuubi zakaa maxay ahayd milku nisaab soo maaha milku nisaab waa la helay oo sababkii waa la helay laakiin sababkii ta'iir ma leh sekadii ma waajibi karo muxuu ta'iir u yeelo waaye maanicaa jooga maanicaasaa diida daynkaasaa maanica oo diidaya inuu sababku wax ta'iiriyo oo ciladii shaqaydo oy waajibnimo keento taasoo kale uu ku miisaaniye wal maanicu maanicii cagsuhu cagsu shardi waa shardiga cagsigiis inuu cagsi yahay shiili shardiga maxaan soo nidhi dahaaradii oo kale maa yalzamu min cadamihi waa shay haddii la waayo uu ka dhalanaayo cadam haddii dahaaro la waayo salaad la-aana dhalanay soo maaha shardiga marka weyntiisa cadam ka dhalana maanicana jiritaankiisa cadam ka dhalana haddii xayd la helaa salaad la-aan ay imaanay marka way iska soo hor jeedaan labadooda walmaanicu maanici cagsu cagsu shardi waa shardiga cagsigiis wa huwa maanicu maa shay weeye yatawaqafu uu ku xidhan yahay asababu ay ta'iiru sabab sababka inuu wax ta'iiriyo oo xukunkii keeno wuxuu ku xidhan yahay calaa cadamihi cadami lmaanic maanic in la waayo oo daynkii oo kale la waayo maalan fiiri sababu wujuubi salaati duhri maxay ahayd sababu wujuub salaati duhri muxuu ahaa sababkaas zawaal soo ma ahayn zawaalkii waa yimid laakiin gabadha caaday qabtaa ma ku waajibaya duur ku waajibi maa maxaa u diiday maanicaasaa jira waa kaasaa marka maanicu sababkaanu ta'iirkiisuu diidaba maba ta'iiri karaba qofkan maanicaa jira dii maanic ila helo sababkii wujuubnimadii ma keeni karo markaasuu yidhi wa huwa maanica maa shay weeye yatawaqafu sababu sababku uu ku xidhan yahay awil xukmu ama xukunku uu ku xidhan yahay calaa cadamihi asaga in la waayo markii la waayaa sababku shaqay karaa markii la waayaa xukunkii la heli karaa fa maanicu sababi marka sababka halkaas muxuu u qaybsamay durbaba waxaan rabaa maanici maanici muxuu u qaybsamay maanicu sabab wa maanic lxukm labadaas u qaybsamay maanicu sabab wa maanic lxukm maanicu sabab xaydkii oo kalean ka dhigna ayaan ka dhigna maanic lxukmna waa arkaynaa wadaalika miaalkii ka dayni daynkii oo kale wey maca milki nisaabi xaalu ahaaday qofkii nisaab waa milkiye laba boqol oo dirham waa leeyahy laakiin konton dirhamaa lagu leeyay oo dayn markaasoo kale xanabiladu waxay leeyihin sake laguma le sababtoo ah milku nisaabku waa madinatulqina qofka markuu nisaab helo qaninima loo filaan uu u yahy waxaa loo malayna inuu qaniye sakada yaa laga qaadaa tu'khadu min aqniyaih aqniyada laga qaadaa marka nisaab markuu helo qofka qaninima loo filaa waxay yidhahdeen haddii dayn lagu leeyahay waxa weya qaninima meesha ma taallo ma taallo mar hadduu bixiyo daynkii haddii maalka soo haraya nisaab ka yaraanayo qofka dayn lagu leeyahayna xanaabiradu waxay yidhaahdeen inuu dayntii iska bixiyo aa ka habboon in la yidhaha war masaakiinta taageer ila sekadii masaakiinta la taageerayay in la yidhaha war masaakiinta taageer oo xidhiiri waxaa ka xaqnimo badan yihin war adigu iska rid culays in la yidhaha waa qowl xanaabilaan ka hadlayna ee masalada xaar raajixa kama hadlayna iyo xaar marjuuxa markaasuu yihi wa ka dayni daynkii oo kale wey waa maanic maca milki nisaab nisaabka milkintiisa la jirkeed xaalu ahaaday qofkii nisaab waa milkiyey nisaabkaas milkinta uu milkiyey waa sabab sabab wujuubi zakaad weeye laakiin sababkaasu ta'iir ma yeelan karo haddii dayn joogo oo nuqsaaminaya nisaabka wa maanicu lxukmi iyo xukunka maaniciisa waa kanaa maanicuxukunka maanicu xukunka balaan sharaxna marka hore qofka musaafirka ah qofka musaafirka ah inuu rukhaska musaafirka qaato oo salaadii gaabiyo oo ramadaan hadday tahay afuro oo salaaddii waktigeedii dib uga dhigi karo duhurkii uu iska soco karo inta casriu dib dhigto oo uu soo hormari karo duhurkii inta meel dego uu casirkii soo hormari karo salaadihii jamci karo rukhaskaasoo dhan waa xugun sharci ah xugun sharciya weeye waxaana ay ku xidhan yihiin cillo cilladu waa safarka cilladu waa safarka waxaa loogu talagalo sharciguu talagalay qofkii markuu safro in loo fudeeyo safarka oo waxweyn haddii kaleeto waxaa imaanayda qofku laba mid inuu noqdo inuu safarka iska daayo yidha waajibaadka ma guda kale aan iska daayo oo danihiisii ka baaba'aan iyo inuu cibaadadii ku dhibtoodo ama uu gudaba waayo si qofka markaa dantiisiina uu u guto adduun cibaadadiisiina uu guto sharcigu waa u fududeeyey safarkii salaadii waxaa laleeya duhurkii haddii socodkaaga so-aado iska soco ha tukane dib u dhig hadhaw casirkii isku tuko duur iyo casir haddaad duurkii meel degan tahay duurkii iyo casirkii inta ishal mar wada tukatid duurkaas laga bilaabo ilaa cisho ha socotaa rabto maqribka xataa dib iskaga sii dhiga waa qof dhama fiiri qangaara duhur ilaa cisho waxaad cadays waxba tukan inta u dhaxayda waa iska socaa xayla duur iyo casrina hore u tukana maqribkiina dib u dhigana wakhti dheer oo marka soco kara u soo baxa laakiin fiiri qofka hadduu u safrayo macsi rabaa meeshaan qole ammaanaha ka jira maalan isbaaro ma dhiga karo wuxuu rabaa inuu hayaan dheer galo aad u hayaano oo meel aan ammaan ka jirin oo isbaaro la dhiga kara tago shan maalmood inuu sii socdaan dhacdo uu ku dhibtoodo qofkaas ma waxaa munaasib u ah in loo fudeeyo safarka se in lagu cusleeyo in lagu cusleeyaa munaasib ah maanica xukunka diida waa kaasoo kale qofka hadduu macsi u safrayo maalan biyeelay u socdaa wuxuu leeyahay shikuways dheere qabrigiisiyaan ka soo carro qaadana waa hayaamaya marka wadda dheeru ku jira macaasiyuu u socdaa uma bannaana inuu salaada gaabiya uma bannaana inuu jamciya uma bannaana haddii naftu qabato inuu baktiga cuna inuu dhintaa la raba ila meel xun u socday uma bannaana ruqasta odhan ma qaadan karo qofka hayaanka ku jira safraya ee u socda inuu isbaaro dhigto maalan meel fog u socdaa wuxuu isleeya inta ka dhexda bal xuduudahan ammaanka isbaaro waxaad dhigataa meelan dhaweyn ruqaskiioo dhan looma ogola maxaa yeele wuxuu ku sifoobay sifo ama macno noqon karan lid u noqon kara xukunkii sharcigu siiyey xukunkii sharciisa soo fududayn ma ahayn maxaa naqiid oo ka soo horjeeda fududayn tashdiid cuslayn marka waa in la yidhaha ruqsooyinkii o dhan ma qaada kadib oo wuxuu leeyahay hadde ciladii waa laga helay safarkii cilladaysiiye maxaa xukunka ii diiday maanicaa kugu qumaa laleey waa macsida sababkii waa yaallaa oo musaafiraan ahay musaafiraana xukunka loo ogolaa cilladii waa taalla oo ma diidin macsidii cilladii oo safarkii waa la helay maxaa diiday xukunkii in la siiyo waxaa diiday macsida macsidu marka waa maanicu xukmi akhdi ruqasi safar ruqsooyinkii safarka qofku inuu qaato maanic diidaya wey macsidu tusaalihii waa kaas wuxuu yidhi iyo waa maanicu xukmi wa huwa maanica xukunka alwasfu waa wasfiga wasfiga almunaasibu munaasabka u ah linaqiidi alxukmi xukunka midka ka soo horjeeda xukunkii safarku wuxuu ahaa tasiil iyo takfiif fududayn marka wasfiga u munaasibka mid ka soo horjeeda waxa wey waa macsi marka uu safraayo waxaa ka soo horjeeda munaasib marka u ah tashdiid wadaalika miaalkii kalmacsiyati oo kale weeye maanici bisafari safarka sababtiisna uu ilaahay qofku ku caasina waxaa kala jira laba arrimood waxa weeyaan almacsiyatu fi safari iyo almacsiyatu bisafari shaqa iskumala laba masalo kala duwan wey haddii la yidhaahdo almacsiyatu fi safari macnaheedu waxay tahay qofkan waa safraayey maalan wax mubaaxa ama bannaan ama cibaadaha uu safrayey laakiin safarkii dhexdiisuu dembi ku galay oo ilaahay ku caasiyey taas maxaan leenahay almacsiyatu fi safari taasu ma diidaydo ruqsada inuu qaato qofka ma u diidaydo qofkan isagoo safraya meeshu u socdaana meel ay u bannaan tahay waa ganacsi waa daalibcilmi xajuu u socdaa meeluu u socdaa laakiin dembiyaa ka dhacay safarkii dhexdiisa ma diidaydo ruqsadii inuu qaato qofkaas tan kalena waxa weeyaan almacsiyatu bisafari bacda sababiya safarkan sababtiisuba ilahay ku caasiyey meeshuu u socdo in u safraan xaq ahayn biyoolooyu u socdaoo ka soo carro qaadana sheekh cali maayuu u socdaa iyo markuu ka soo carro qaadan karo sheekh murjaan ayuu u socdaa sheekh ooya ayuu u socdaa ama isbaaru u safrayaa meel fogu raba inu isbaara dhigto marka qofka noocaasa safarkan socodkan uu socdo laftirkiisaaba dembigii ah socodkan laftirkiisaa dembigii ah marka kan la leeyahay ma qaadan karo axkaamtii ruqsada safarka waa midka safarka laftirkiisa ilahay ku caasina oo safarkiisu macsidaya kaas weeyaan islaamta maxram la-aanta iyo shaqa iskuma le masaladan islaamta maxram la-aanta oo waxa weeyaan meeshay u socotaa xuuya masalan waxay u socotaa xajay u socotaa ama waxay u socotaa waalidkeed inay soo siyaarato dhinac ilaahay waa ka caasinaydaa dhinacna waxa weeyaan ma ahan marka laba wejay leeda laba wejay leeda oo xaj hadday u socoto xajka laftirkiisu maaha macsidii laakiin biduuni maxram la'aan maxram la'aanta wey meesha ilahay ku caasinay inay safarta safarku waa u bannaanyi marna waaba ku waajibba laakiin maxram la'aanta wey meesha macsidu uga imaanay gabadha wa maanicu lxukmi wa huwa maanica xukunka diidaa alwasfu waa wasfi almunaasibu munaasib u ah linaqiidi lxukmi xukunka midka ka soo horjeeda kalmacsiyati sida macsidoo kale bisafari safarka sababkiisa ilahi lagu caasiyo macsidaasoo almunaafi diidaya litarkiisi ruqsaysi in qofku ruqsadii qaato uma qiila waxaa la yidhi humaa maanica iyo shardiga humaa labadood halkaas aad u celin humaa maanica iyo shardigu min jumlati sababi sababkayba ka mid yihiin qaar ay yidhahdeen oo waxay yidhahdeen sabab qayb ka mida weeye shardiga iyo maanica labadooduba waxaan rabaa sababka ayay ka mid yihiin shardiga iyo maanic labaduba shardiga iyo maanica labaduba sababtay ka mid yihiin saas qolaa yidhaahdeen maxaa loo leeya waa ka mid waa litawaaqufi wujuudi shardi shardigii la helidiisa ayaa ku xidhan waa litawaaqufihi sababka xirnaantiisa uu xidhan yahay calaa wujuudi shardi shardigii la helidiisa wa cadami lmaanic iyo maanic la weyntiisa waxaa la yidhi inay ka mid yihiin sababka shardiga iyo maanica waxaa ku tusaya sababta in la helo oo uu mu'afir noqdo oo wax ta'fiiriyo waxay ku xidhan tahay shardi in la helo maanicna la waayo tusaale milku nisaab sababu wujuubi zakaa ma niri milku nisaab sababu wujuubi zakaa laakiin wuxuu ku xidhan yahay liwujuudi shardin wa cadami maanic marka sakadu waajibaydo waa liwujuudi shardin sababtan kaliya maaha waa in shardi la helo oo ahaa alxawl waana in maanici la waayo oo ah addayn calaa madhabi alxanaabila marka waxay yidhahdeen sababkiiba ma shaqay karo ilaa shardina la helo maanicna la waayo saasaan ku nidhay yihahdeen waa ka mid waa ka mid waa ka mid saasaan ku nidhay yihahdeen uma qiila waxaa la yidhi humaa maanica iyo shardigu min jumlati sababi sababka jumladiisay ka mid yihiin waa litawaaqufihi litawaaqufi sabab sababkii xirnaashadiisa darteed calaa wujuudi shardi shardiga in la helo ayuu ku xidhan yahay wacadami ilmaanic maanicna la waayo walaysa qiilkaasu bishay waxba maahanuu yidhi haba macnaa male waa kala duwan yihiin ee dariiqadii hore iyo sidii lagugu kala qaacideeyey ku soco maxaa yeele waxaa la yidhi inaysan isku xirnayn waxaa ku tusaa qofka hadduu milkiyo oo sababkii la helo nisaab hadduu milkiyo ayadoon shardiga la helin sekadii waa hormari kara fiiri inaysan isku xirnayn qofkii sababuu milkiyey waxaan sababkiiyaa la helayoo nisaabuu milkiyey maal sekagoysuu leeyey laakiin sanad sooma wareegin shardigii lama helin waajib kuma ahan soomaha sekadu haddana waa u sii bannaanta inuu sekadii sii bixiyo oo u niyeysto taqdiim niyadii sekadii marka waxay ku tusaydaa ayadoon shardigii lahayn in sababkii shaqeeyey inuu sababkii shaqeeyey mar kale maanicaa la qaybiyaa hadda maanicii hal maraan soo qaybinay maanicu sabab waa maanic lxukmi soo ma haddana mar kalaa la qaybiyaa saddexaana loo qaybiyaa maanicun lidawaami walibtidaac macan maanicun lidawaami walibtidaa'i macan maanic xukunka diidaya maanic oo xukunka diidaya in midkii hore jiray sii socdo iyo mid cusub in la bilaabo labadaba labadaba wuu diidaya xukunkii horeo jira inuu sii socdana waa diidaa xukun cusub in la bilaabana waa diidaa kaas waxaa laydhahdaa maanicun lidawaami walibtidaac macan karadaaci nugmadiioo kale weeye binisbati ila nikaax dii waxa weeyaan horay aad gabadh u qabtay oo hooyadaan nuujido khalaas kii horeta nikaaxi hore saas ku go'aya kow nikaaxi hore saasuu ku go'a oo radaaca dawaamkii waa diidaya nikaaxa hore jira waa bura wal ibtidaa'ina waa diidaahoo haddeer ma nikaaxsan kartid gabar hooyada horay u nuujiday gabar hooyada horay u nuujiday hadda nikaax kuu qaba ma adoo qabay hadday kaa nuujidana waa kaa bure oo markaas waa fasaqma marka markaas waa maxay kaasoo kale radaaci xuu noqda binisbati ila nikaax maanicun lidawaami walibtidaa'i maca kii horeo joogay socdayna waa jarac mid cusubna lama bilaabi karo midka labaad maanicu ibtidaac maanicul ibtidaac waxa weeye wuxuu diidayaa ibtidaaga bes maanicun lilibtidaac faqad duuna dawaami kal ixraami qofka hadduu xaj xirto ama uu cumro xirto xaj hadduu qofku xirto ama cumro uu xirto gabadhii horeo ku nikaxsanaed ka furmimeen oo dawaamka waa ogoli ixraamka laakiin intaas uu xajka iyo cumrada xihan yahay nikaax ma qaba karo gabadh laguma nikaaxi karo asna ma nikaaxi karo gabadhuu dhalay mar alla markuu qofku xajka xirto muxrim noqdo oo yidha labayk allahuma cumra ama labayk allahuma xaja uu yidhaahdo khalaas ibtidaa ma ogola nikaax ma qaba karo waa kugu nikaaxiyo waa aqbalay maba xirmina lagu leha xarigu maba xirmayaba isqaba ma xarigu marka waa maanic libtidaa laakiin tii hore kugu xirnaa kaa furmime markaasaad xajka xidhato kan saddexaadna wuxuu yahay maanicun lidawaami duuna libtidaa xukunkii horoo socduu kow siina laakiin mid cusub kuu diidima maanicun lidawaami duuna libtidaa dawaam kuu diidaa waa dalaaqa oo kale oo dalaaqii ninkii gabadhu qabay hadduu dalaaqo oo furo kow xukunkii hore waa diida dalaaqu waa maanic xalaalnimadii xaaskaanu xalaalku u yahdu kow siina laakiin diidi mayo mid cusub oo halkaas gabadha marayda oo doonaysa inaad guursato haddaad tidhahdo waan furay gabadhaas waa lagugu nikaaxi kara waa furaydaad macno male xaad furayda xariba kuuma xirnaa lagu leeya xataa haddaad tidhahda gabadhan daan guursado waa furay waa laguu xirmaa mana furmayo bal haddaad tidhaahdo kullu imra'atin tasawajtu faya taaliqun ayu gabar kastoo guursadaa waa iga furan tahay ma furmayo maxaa xaa kugu xihan horta xarig furid iyo xarig yaa horeeya xarigga horeeya soo maha xarig markuu xirmaa kadib la furaa waxaa lagu leeya xariggaad haydaaba xoola kuma jiraan xaad furtaa marka dalaaqu kii hore waa jaraa laakiin midaan weli la gaarin maya waxba kama taro waxba kama taro saddexdaasna mara loo qaybiyaa maanic ahaani asaxiix waa nagii nidhi afar u qaybiyey xukunkii wadciga ahaa hal nuuc oo ka mid ah oo uu ku magacaabay maa yadharu bihi lxukmu waxa xukunku ku daahirayo afaray ka koobnaayeen alcilatu wasabab washardu waalmaanic waa ka soo gudubnay hal miday isku ahaayeen ahaani midka labeeya nuuca labeeya asaxiixu waa saxiix wa huwa saxiixi uu yidhi shiiqu luqatan xagga luqada almustaqiimu waa midka toosan laakiin bal sharaxa fiiri wa huwa luqatan almustaqiim meeshuu ka yidhi almustaqiimtaas xoogaa mashhuur ma ahan in lagu fasiro saxiix xagga luqada mustaqiim mashhuur ma ahan wuxuu yidhi almashhuuru sida caanka ku ah fii kutubi luqa ana saxiixa saxiix luqatan min jihati luqa xagga luqada assaliimu waa midka ka nabad qaba min almaradi xanuunka qaala shaaciru wuxuu yidhi waleyli wa ruba leylin habeen badanaa yaquululmar'u qofku uu leeyahay min dulumaatihi min ajli dulumaatihi habeenka mugdiyaalkiisa dartood sawaa'un waxaa isku mid ah saxiixaatulcuyuuni indhaha kuwooda caafimaadka qaba iyo wacuuruha kuwooda cawaran indhaha kuwooda caafimaadka qaba iyo kuwa cawaran waa isku mid mugdigi meeshuu gaaray waxba lagaa rima marka saxiix luqatan waa alsaliimu min almarad ee almustaqiimu ku fasiri maydid saasaad ku jawaabi marka waxaan leenahay wa huwa saxiixi luqatan min jihati luqa xagga luqada alsaliimu min almarad waa wixii xanuun ka caafimaad qaba fayo qaba wa istilaaxan min jihati listilaax xagga istilaaxa fi lcibaadaati cibaadooyinka dhexdooda xaalu ahaaday maa shay weeye ajza'a guda wa asqata alqadaa'a qallihiina rida wa cinda almutakalimiina mutakalimiinta agtooda xaalu ahaaday maa shay weeye waafaqa alamra sharciya amarkii sharciga ahaa waafaqa halkan waxaan leenahay saxiix marka la leeyahay laba arrimood ayaa mid laga hadlayaa in laga hadlayo cibaado iyo in laga hadlayo mucaamalo marka istilaaxii laba loo qaybina laba istilaaxa loo samayna luqadii hal midaa laga dhigay maxaa la waa isku mid iyadu luqadu laakiin xagga istilaaxa marka laga hadlayo waxa saxiixa lagu tilmaamaa mar waa cibaado marna waa mucaamalo saas darteeda laba istilaaxa loo kala samaynaa cibaado saxiixa xaa la yidhaah xaase la yidhaahdaa mucaamalo saxiixa cibaado saxiixa ayada laftirkeeda tacriifkeeda laba uu kaaga sheegay shiiku cinda alfuqahaa wa cinda almutakalimiin cibaadadan waa saxiix marka la yidhaahdo cinda alfuqahaa waxaa la yidhaah uu yidhi maa ajza'a wa asqata alqadaa waa wixii qofka ka guda waajibkii ama wixii laga doonayey qallihiina ka rida dii qofku tukado salaad waqtigeedii uu ku tukado shuruuddeedii iyo arkaanteedii waajibaadkeedii dhammaystiran yihiin wax maanicana uusan jirin salaadaas waxaa la leeyahay waa mujzi'a waa ka gudday qofkan qallana dib loogama rabo saasaa la leeyahay hadduu soon soomo waqtigiisii shuruudiisii waajibaadkiisii arkaantiisii wax maanicana aysan jirin waxaa la leeyahay haada sawm mujzi soonkaanu qofka waa ka guday wa asqata alqadaa qadana waa ridayoo soo qalle la dhihima la dhihima marka fuqahada markii lagu yidhahdaa say u qeexeen istilaax ahaan saxiix waxaa leedahay maa ajza'a wa asqata alqadaa waa wixii guda wixii qofka laga rabay mukallafkaa qallihiina ka tuura xoogaa laakiin waxaa ka sii fiicneed alqadaa meeshuu ka yidhi adbalaba inuu yidhaahdo sida bacdu culamaa ay yidhaahdaan inay ka fiican tahayna waa ka macno badanta sababtoo ah fiiri cibaadada hadduu qofku si qalada ula yimaado cibaadada salaadii uu tukaday weesala'aan oo kale waqtigiina weli waa jiraa waqtigii ma tegin ama waxa weeye weesala'aan ma tukana arkaanteediiu qayb ka tegay sida almusii'a salaatahu waqtigiina waa jiraa weli cibaadada maxaa la leeyahay soo qallee miyaa laleeyahy cibaadada ladhii maa maxaa la leeyahay ku soo celi aa la leeyahy icaada la yhahdo noo soo socota ku soo celi aa la leeyahy marka aawey ma sheegin marka ku soo celintaas laakiin aad dalaba haddaan idhaahno labadii waa soo gelayaan qallihii iyo icaadadii marka waxaa fiican in la yidhahdo maa ajza'a wa asqata dalaba waxaa la yidhahdaa cibaado saxiixa wixii qofka ka guda dalabkiina ka rida dalabkii marka laba isla soo gelay haddii uu kaa guday oo cibaadadii ay ansaxday waqtigiioo joogana laguma dhihi karo war ku soo celi haddii waqtigu tagana laguma dhihi karo soo qalle midna sooma jirto dalabkii waaba kaa harayba adiga dimadaadiina beri ay noqoto laakiin fiiri cibaadada haddii aysan mujsi'a ahayn oysan saxiix ahayn waxa weeyaan dalabaa taagan haddii waqtigii weli baaqi yahay waxaa lagu leeyahay salli fa innaka lam tusalli qallana maahana de waa icaado haddii waqtigii tagana waxaa lagu leeyahay faqdi waa inaad qallaydaa marka dalabkaa ka macno ballaaran hayla dalab waxaa isla soo gelaya icaadadii iyo qadihii labadii marka cibaado saxiixa waxaa la dhahdaa cibaadada markaad samaydo aan ku soo celin wakhtiga dhexdiisa lagu soo celiyo iyo qado lala yimaado bacda alwaqti midna aan lagaa dalbi karin oo dalabkao dhan kaa leexanayo taas waxaa la yidhahdaa cibaado saxiixa sidaas waxaa u qeexeen fuqahada sidaas darteeda haddii qof tukado asagoo isku haysta inuu weyse qabo hadhow ay caddaato inuusan weyse qabin maxaan leennahay salaadiisi waa ansaxday maan leennahay ma anixin waxaan leennahay ma ansixin wakhtigii hadduu joogo waxaan leennahay ku soo celi haddii wakhtigii dhammaadayna soo qallee aan leennahay mutakalimiinta fiida iyagana wa cinda almutakalimiin waa saxiixu saxiix cinda almutakalimiina xaalu ahaaday maa waafaqa alamra alamra sharciya ula jeeda maa waafaqa alamra sharciya amarka sharcigaa wixii waafaqa la yidhaha yidhahde amarkii sharcigu diray oo qofka u diray wixii waafaqa aa la yidhaahdaa saasay yidhahdeen maa waafaqa alamra sharciya markaasaa la yidhaha xaad ula jeedaan amarka sharcigaa wixii waafaqa markaasay laba u kala jabeen ayagii mutakalimiina qora waxay yidhaahdeen maa waafaqa alamra sharciya fii danni almukallaf waxaa loola jeedaa amarka sharcigaa wixii waafaqa sida qofka mukallafka oo asaga ay la tahay oo uu u malaynayo sida ay asaga la tahay hadduu waafaqo amarkii sharciga ahaa cibaadadaa saxiixa ladhaah sidaas darteeda waxay leeyihiin qofkii weyse la'aan tukaday asagana u haystay inuu weyse qabo waxaan leenahay salaadiisu waa saxiix maxaa yl asaga dannigiisa sharcigi wuu waafaqay dannigiisa sharcigii wuu waafaqay ila wuxuu isleeyay weesad ku tukatay daharad ku tukatay waxaa la yidhi hadhow hadduu soo xasuusto qallama laga rabaa haa hayrada waa laga rabaa hayrad waxaad sheegteen ma saxiixa la qalleeya shay saxiixa lama qalleeyo ma markii uu soo xasuustay isbedesho oo ay haddana baadil noqoto ay awal saxiix meel la tiiglay oo ugu qoreen wax dhici kara maaha qolana waxay yidhahdaan maya sideedaba markaan leenahay maa waafaqa sharca waxaan ula jeednaa maa waafaqa alamra sharciya fii nafsi alamri sida xaqiiqadu ilaahay agtiisa ka tahay waa inuu sharciga u waafaqa waa inuu u waafaqa taasna waxaa ka imaanayda mujtahidka imaamka mujtahidka ee shaafici oo kale ama axmed oo kale ama maalig oo kalea hadduu mas'ale ku ijtihaado oo sidii uu ku gafo oo uu sidii u sameeyo cindallaahi salaad kuma leh in la yidhaahdo hadduu ku gafo ilaa sharcigii ma waafaqin sidii ahayd taasaa ka imaanaya ayaduna qalad kale oo mujtahidku markuu masalada ku ijtihaado hadduu ku gafo ajaru kaleey marka mutakalimiinta taxriifkoodu sawaab maaha tan kale xajka xajka qofka haddii intuusan atakhallulu lwal gaarinoo maanta tobnaad ramyul jamrati alcaqaba iyo xalqi iyo dawaaf intuusan laba camaloo ka mida samayn hadduu jimaac sameeyo oo ninkii yaxaasiisa isku galmoodaan xajkaas waxaa la dhaha xaj faasida amarka sharcigahan wuxuu yahay inuu wado oo uu xujayda la wado dhammaystiro ee ma tegi karo ma dhihi karo aniga xajka iga birow iska tega ma dhihi karo ma bannaano waxaa laleeyahay sharcigu wuxuu ku amray inaad waddo ilaa uu wax ka dhammeeyo xajna ma lehe ogowe neef geelana waa laga rabaa sanada dambena inuu qalleeyaa laga rabaa xajna ma leh amarka sharcigahuna waa inuu wado waxaa laleeyahay xajkaas faasidkaa ma saxiixaad leedi ilaa amarka sharciga waa waafaqsanya wadidaas dambe mutakalimiinta markaa saasaa looga sawaabsay qowlkooda mas'alada qaabkay u dhigeenna ahlu sunnuhu waxay yidhaahdaan masaa'ilka laba loo qaybiya masaa'il qadci ah iyo masaa'il danni ah oo ijtihaadi ah masaa'ilka qadciga ah sida tusaale qofku markuu rukuuco rukuucda inuu ku xasilo markuu ictidaalo ictidaalka inuu ku xasilo markuu sujuudo sujuudda inuu ku xasilo waa qadci waa arkaan waxaa la rabaa qofku inuu waafaqo sharciga fii nafsi lamri sida xaqiiqadu tahay sida isaga la tahay ma anfacaydo ma anfacaydo ma anfacaydo fii nafsi lamri inuu sharciga waafaqa laga rabaa laakiin masaailka ijtihaadiga ah masaa'ilka ijtihaadiga ah ee ikhtilaafiga ah sida asaga fii danni lmukallaf waa inuu sharciga waafaqa maalan imaamka rukuucsanuu soo gaaray mise khilaaf yar ku jiro akaru ahlicilmi waxay ku tagaan rukuucdaas waa u jirta ragcadaasuna waa u jirta waana sida sawaabka oon shaki yar lahayn inay sawaabkii tahay ahlucilmiga gobol ka mida oo salafkii gobol kamidu l ka mid yihiinna waxay ku tageen uma jirto ragcadaas haddii marka fiiri asaga uu ku qancay inay ragcadu u jirto waa u jirtaa fii danni lmukallaf sharcigii waafaqa laleeya khalaas hadduu ku qancay inaysan ragcadaasi u jirin oo uusan tirsanayn hadhow ragco kale ku daran la dhihi maayo duur shan aha tukata la dhihi maayo maxaa yeelay waafaqa sharca fii danni mukallaf masaa'ilka ikhtilaafigana waa noocaas marka masaa'ilka hadday yihiin masaa'il ikhtilaafi ah waxaa la rabaa an yuwaafiqa sharca fii danni mukallaf haddii masaa'ilku qadciyaad yihiinna laasim an yuwaafiqa alamra sharciya fii nafsi alamri marka masalada sidaas weeye wejigeed sawaabka saxiixii marka sida fuqahada ayaa saxdii ah oo ah asaxiix fi lcibaadaat maa ajza'a wa asqata dalab sidaas weeyaan saxiixa cuquudda ah marka fiiri wa filcuquudi wasaxiixu saxiix filcuquudi cuquudda dhexdeeda xaalu ahaaday maa shay weeye afaadda uu faa'iideeyey xukmu xukunkiisu almaqsuuda minhu shaygii looga qasdaayey waxaa la yidhaahdaa saxiix saxiix waxaa la yidhaahdaa haddii cuquud laga hadlayo beec iyo kiro iyo nikaax iyo shayga xukunkiisu faa'iideeyo maqsuudkii laga lahaa tusaale ilaa caqdi kastoo la gelayo ujeeddaa laga leeyo tusaale marka laba qof ay wax kala gadanayaan maqsuudka laga leeyahay waxay tahay naqlul milkiya in milkiga la guuriyo oo qofkii badeecada lahaa milkigeedu ka guuro oo mushtariga u guuro lacagta milkigeedina mushtariga ka soo guuro oo u baa'ica u guuro beecu hadduu saxiix yahay famaradiyaa ka dhalanayda beeci waxawy markuu saxiix yahay milkigii badeecada waa guuraa mushtarigu ku dhaca milkigii lacagtuna waa guura baa'icu ku dhaca qofkii badeecada lahaa sidaas darteeda markay kala tagaan qofna kama laaba karo ma dhihi karo anuu beec ma rabay hallay siiyo waxyigii ma dhihi karo maxaa yeele samaradii looga dan lahayaa sharcan xasishay tusaale haddii laba qof guri kala kiraysato maqsuuda laga leeya soo maaha maqsuudka laga leeya waxa weeyaan istiifaau lmanfacati liaxadilmutacaaqidayn in guriga nacfigiisii ama gaarigan la kirayay nacfigiisii qofkii lacagta la baxay uu muto oo uu xaq u yeesho inuu xaq u yeesho oo uu oofsado wastixqaaqu ljri lilaakhari qofkii kalena ujradii uu xaq u yeesho haddii kiradu marka si sharciga u dhacdo mar alla markay kirada la galo kadib qofna nacfigiiyuu leeyahay lagama celin karo lama dhihi karo nacfi kuma ogolida lacagtaadi qaado maba dhihi kara lagu leeyay sharci duusan isagu dhihinaa laii celiyo labadii maadaan ku heshiin adiga qasab sharci uguma dhihin qofna nacfigiyuu leeyahay qofna lacagtuu leeyahy haddii nikaax uu dhaco ujeed aa laga leeyahay nikaax marka la gelayo ujeedka laga leeyahay waxa weeyaan xillul istimtaac in ninkan ay xalaal u noqoto inuu xaaskan ku tamataco xaaskana ay xalaal u noqoto ninkan inay ku tamatocdo gabadhana meher u waajibo haddii marka nikaaxu si xalaala ku dhaco oo sharci ah waxaa la leeyahay mar alla marka uu yidhahdo sawajtuka gabadha weligeedii kan kalena uu qabiltu yidhaahdo daqiiqadaas xalaal ninka waxa u noqona istimtaaci gabadhan xalaal u noqona meherkiina waa dhaca waa waajiba laakiin gabadhii lala cararay ee la geeyo walla weyn ee nin islaameedoon magaceeda oqon magacaa yidhi uu yidhi waa kugu guuriyey istimtaac xalaal uma ahan xaaraan wey inuu korkeeda taabtaa ayadana waa ka xaaraan ninkaas ajnabiga ka og inuu taabtaa meherkii meesha laga sheego geedka qurca hoosiisa wallooyin ka shay laga sheegan waxba kama jira hadday caawa dhintaan isdhaxli maya maxaa la iskuma nikaxsan laba qof isku nikaxsana isdhaxal bal akhriya kutubta shaaficiyada oo waxaad akhridaan maalan xaawiga bal maawadiga akhriya isdhaxli maayaan meherkii la magacaabana waajibi ma inay wada joogaanna ma bannaan oo in la kala cayriya umka shaaficiga akhriya markii lasoo laabto haddii aabbihii la xaal mariyo layidhi aabba raalli ahaw gabadha anaa kaa dafay qaladaan sameeyey intanuna waa sooriyo qayr allaha ku siiyo isla gurigal haduu yidhaha waa baadil wax ka jira male waa inuu ku nikaxiya hadduu la rabo ninka ila waa laba ajnabi kale asiga guri isuu geyna umkay ku taallaa saas ugu taalla masaladu soo ma jeedin umka shaafici uu gacantiisa ku qoray ay ku taallaa aabba raalligan kaaga ahay marka shalay waa i dhacday laakiin maantaad iga raalli garayday wado wuxuu yidhi baadil sow nabigu ma dhihin ayu mamra'atin nakaxat biqayri idni weliyiha fa nikaaxuha baail fa nikaaxuha baail fa nikaaxu baail nabi maxamed ma yidhi sala allah alay waslm shay nabigu baadil yidhi haddii aabba yidha raalligan ka ahay baadil raalli laga noqday muxuu taraya labadooda laba jaahil weeye baail ilaa nikaax aan baadil ahaynoo sharciga dib looga nikaaxiyo kii hore baadilka ahaa raalli lagu noqday waxba kama taro laba baadil iskugu noqotay xalaal iskugu noqon maayaan marka ha u qaadan dibaan aabba uga tegay inay wax kuu tartay ee gabadha islaame ka adka soo uga jeedi ka kac agteeda marka waa nuucaas wuxuu yidhi wa filcuquudi wa filcuquudi wa huwa saxiixi filcuquudi cuquudda dhexdeeda xaalu ahaaday maa shay weeye afaada uu faa'iideeyo xukmuhu almaqsuuda minhu marka haddii beecu ansaxo maqsuudkiiya imaanaya oo milkigii inuu kala guuro ujaaradii hadday ansaxday milkigiiyaa kala guuraya haddii nikaaxii ansaxay istimtaac iyo xalaalooba maqsuudkiia imaana hadduusan ansixin beecii nikaaxii ijradiina ujeedkii laga lahaa ka imaanmayo faasi wallaahu subxaana wa tacala alam allah mustacaan